bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu wa tardaa waxaa dersigeenna caawu uu ku saabsan yahay ama uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo afartanaad waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo toddobaatanaad ee fii suurati annisaa aayadda u dambaysa bogga u dambeeya fal yuqaatil ayaa biidni illaah dersiga dambe raaci doonta allah waxau idhi subxaanah wallaahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa billaahi waliyan wakafaa billaahi nasiiraa haadihi alaayaat allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga hadlay bacdu qabaa'ixi alyahuud wa dalaalaatihim wa ciqaabihim fadaa'ixdii iyo foolxumooyinkii ay faleen nimanka yahuudeed wax ka mid ah iyo baadiyahoogii wax ka mid ah iyo cuquubada iyo dhibaatooyinkii ku dhacay wax ka mid ah ugu horrayn ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu isagu u ogaal badan yahay cadowga iyo acdaadeenna wallaahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa billaahi waliyan wakafaa billaahi nasiiraa kol haddii alla uu yahay ka u ogaalka badan cidda aad colka tihiin macnaha waxa weeyaan ilaahay baa idinka kaafiyaya sharka iyo makriga ay idiin dhigayaan fadaa'ixda yahuudeed waxaa ka mid ah min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa wasmac gayra musmacin waraacinaa layan bialsinatihim watacnan fi ddiin waxaa foolxumooyinkooda ka mid ah in kalaamkii alle ee towraad ku yaalay ee sifaadka nebi muxamedna ku sugnaayeen inay ka beddelayaan meelihii alla wuugu talagalay iyagoo alfaadooda beddelaya hadday u suurtogeli weydana macaanida leexinaya oo qalloocinaya oo yuxarifuuna alkalima can mawaadicih waa kalaamkii alle ee towraad ku yaalay ayaa ay beddelayaan oo ay taxriifinayaan lafdan wa macnaa waxyaabahay beddelayeen waxaa ka mid ah tilmaamihii iyo sifaadkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee towraad ay tilmaantay ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay beddelayaan ama ay qarinayaan edebdarradooda waxaa ka mid ahaa in nebiga sala allahu calayhi wasalam ay kula hadlayaan hadal daahirka guud la moodayo hadal caadi ah laakiin macno khaldan xambaarsan ay uga jeedaan oo waxaa suuratulbaqara inagu soo martay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa wa quuluu indurnaa wasmacuu mu'miniintiiyay ha odhannina raacina halkaa waxaynu ku soo qaadannay macnaha loo diiday ereyga raacina ee loo yidhi undurnaa dhaha waxa weeye nimanka yahuudeed luqadooda cibraaniyada raacinaa macno cayay ku lahayd oo min alrucuuna oo doqonnimada ah marka waxay u muujinayaan markay nebiga raacinaa leeyihiin ka'annamaa min almuraacaa na sug oo noo kaadi aanu fahamna waxaadna leedahay xaqiiq ahaanna waxay uga jeedaan hoosta inay ka caayayaan oo rucuunadii marka kol hadday kelmaddu tahay mid ixtimaalaysa ama ku suurtowda macno saxa iyo macno qaldan ka qaldanna ay uga jeedaan ubadaaya baa la yidhi oo waxaad adeegsataan kelmadda sax mooye khalad aan ixtimaalayn undurnaa halkanna waa sidii oo kale oo edebdarrooyinkooda waxaa ka mid ahaa inay rasuulka ku lahaayeen samicnaa wa casaynaa samicnaa qawlak wa casaynaa amrak hadalkaaga waanu maqallay amarkaagana waa caasinay oo fulin mayno waxaa kalooy ku lahaayeen wasmac ghayra musmacin na dhegayso waxba ha maqlina waa habaar ereyga marka khayra musmacin wuxuu ixtimaalayaa laba macno sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo macno saxa oo ah khayra musmacin adoon lagu maqashiin waxaad dhibsato wanaag mooyaane na dhegayso waa macno saxa macno qaldanna waa ixtimaashaa khayra musmacin oo inay uga jeedaan waxbaba ha maqlin ooy habaar tahay dhagabeel oo waxau odhanayaa suyuutiguba jalaalinka waxa uu ka odhanayaa wasmac khayra musmacin ay laa samicta waxbaba ha maqlina waa habaar waa dhagabeel oo kale oo mid wax maqlaba ha noqon enna maqal marka waxay uga jeedaan ghayra musmacin kalaaman aslan lisamamin aw mowt ay nadcuu calayka bilaa samicta macnaha waxay u jeedaanna maqal xaal aad tahay mid aan waxbaba la maqashiin ama dhagabeel dartii ama dhimasho u dhintay marka waa uun na maqal waxba ha maqline waa habaar bicadami samaac waxaa kalooy ku odhanayeen waraacina oo iyadana ay moodsiinayaan inay muraacaadkii u jeedaan na sug laakiin ay uga jeedaan rucuunadii oo cay ah ilaahay baa taa tilmaamo oo yidhi layan bialsinatihim wa tacnan fi ddiin waxay hadalladaa odhanayaan iyagoo carabka ku laabaya oo ku leexinaya oo xumaantooda ay doonayaan uga jeeda diintana ku duraya oo ku ceebaynaya waayo kol hadday rasuulka aflagaadeeyaan diintuu xambaarsanaana waa aflagaadeeyeen marka allah waxau idhi walow annahum qaaluu samicnaa wa atacnaa wasmac wandurnaa lakaana khayran lahum halkay ka leeyihiin samicnaa wa casaynaa wasmac hayra musmacin waraacina intaa halkay ka leeyihiin hadday ka odhan lahaayeen samicnaa wa atacnaa halka samicnaa wa casaynaa ay ka yidhaahdeen oo ay ka odhan lahaayeen wasmac oo keliya halkay ka yidhaahdeen wasmac hayra musmacin oo hayra musmacinta ay ka tegi lahaayeen oo ay ka odhan lahaayeen wandurnaa halka ay ka leeyihiin raacina intaa hadday odhan lahaayeen ilan maquulu qowlku intaasuu ku wada dhacayaaye lakaana khayran lahum wa aqwam sidaasaa khayr iyo wanaagu ahayd marka waa min fadaa'ixihim edabdarradaa ay nebiga kula dhaqmayeen iyo afxumadaa ay u qarinayeen oo suuratulmujaadalana waa ka rabbi ku yidhi subxaanah waidaa jaa-uuka xayowka bimaa lam yuxayika bihi illaah nimankaa yahuudeed markay kuu yimaadaan nebi moxamedow waxay kugu salaamayaan waxaan ilaahayba kugu salaamin oo halkay kaa odhan lahaayeen assalaamu calayka ayaa laamkii intay jaraan ay odhanayaan assaamu calayka oo geerii korkaaga ha ahaato iyagoo u qarinaya dhimasho iyo dhimo yacni ku habaaraya inuu dhinto marka dhaqan xumadooday ka mid ahayd ereyada xunxun inay rasuulka u qariyaan markay la hadlayaan xumaan iyagoo uga jeeda oo waa erey daahirkiisa guud la moodayo hadal hagaagsan hoos ahaanta laakiin ceeb iyo xumaan ka xambaarsan waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan ugu soo horreeyay intooda badan ilaahay uu kaga warramay dhacdooyinkii iyo qabaa'ixdii ahlu kitaabka yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazalna musadiqan lima macakum min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha calaa adbaariha dhawaaqa loogu dhawaaqay ya ayuha aladiina uutuu lkitaaba waxaa la tilmaamayaa kuwii kitaabka la siiyeen kitaabka ku toosnaan inay yihiin oo dee aamanuu lama odhan waayo kitaabkii la siiyey kumay toosnaan si dhabana ugumay dhaqmin waxaa markaa la amroo lagu yidhi rumeeya qur'aanka oo u markhaati kacayo waxaad haysaanee towraad iyo injiil ku yaalla intaanan abuurkiinna beddelin wejiyadiinnana aanan masixin oo min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha calaa adbaariha aw nalcanahum kamaa lacanna asxaaba asabti jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka waxa uu ka odhanayaa ay namxu maa fiiha min alcayni waalanfi waalxaajib fanajcalaha kaalaqfaa lawxan waaxida intaanaan baabi'in wejiyada waxa ku sugan ee indhaha iyo sanka xirribaha sunnayaasha yacni waxyaabahan ku sugan wejiga intaanaan xubnahaasoo dhan masixin oonaan baabi'in oonaan ka yeelin sidii lowx keliya oo siman sida qadaadka oo kale wax malaasan oo siman ileen qadaadku meel godan iyo meel dolooshiyo xubna kuma yaallaan waa jidh siman marka waa macnaha intaanaan ka yeelin wejiga iyo qadaadka kuwo isku mid oo siman oo san iyo indho iyo af iyo xubno ku yaalla midna aan lahayn oo sidaa u siman oo malaasan intaanaan wejigiiyo qadaadka isku mid ka dhigin oo waxau odhanayaa aysarku ay najcalu lwajha qafaa walqafaa wajhan wejigii qadaadkoo kale aanaan ka yeelin qadaadkiina wejigo aanaan isweydaarin macnaha wax siman oo isku mid ah ama aanaan u nacdalin sidaannu asxaabu sabti u nacdallay asxaabu sabti waa nimankii yahuudeed ee layidhi sabtida ha ugaadhsanina dabeed xaaraantii intay u xeeladaysteen sabtidii kalluunka dabtay intay gacamo iyo godad u qoteen oo u sameeyeen sabtidii markuu godkii ama gacamadii ay soo jeexeen u galayna axaddiina kala baxay dabadeedna kunuu qiradatan khaasi'iin daare yacnii daayeero dullaysan lagu beddelay marka ama aanaan u nacdalin sidaannu kuwaa horeba u nacdallay oo abuurkoodaba aanaan u beddelin waa waciid iyo goodi adag oo la leeyahay rumeeya intaanaan sidaa idinka dhigin culimmadu markaa waxay isweydiiyeen dee may rumayn oo yahuud agarkoodu waa beeniyeen ee maxaa loo beddeli waaye kuwan lala hadlaya ee casrigii nebi maxamed noolaa sala allahu calayhi wasalam culimmada qaar waxay yidhaahdeen yacnii masxiga iyo bedelidaasi aakhiru zamaankay ku dhici doontaa oo weli kuma dhicin culimmada qaarna waxay yidhahdeen maya goodigan iyo waciidkani wuxuu ahaa mid shardi ku xidhan oo yacnii wuxuu ku saabsanaa dhammaantood hadday diinta qaadan waayaan in waciidkaa iyo goodigaasi ku dhacayo marka kol haddii barhkood islaamay sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo taclabi ibnu saciid iyo raggii la midka ahaa kol haddii yahuud qaarkood islaameen waciidkii sidaasuu ku baaqdo lagaga kor yeelo aan loo bedelin abuurkoodii ilain may wada gaaloobinoo laysuu sawaa'a min ahlilkitaabi ummatun qaa'ima qaar baa toosnaa oo rumeeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inaan shirkiga iyo waxa weeyaan qofkii alle u shariik yeelee shirki ku dhinta inaan laga dhaafayn laakiin waxay intaa ka soo hadha ay yihiin taxta almashii'a in shaaa cafaa canhu wa in shaaa cadabah ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa waana ruuxa ku dhinta waayo inta la nool yahay shirki iyo gaalnimo iyo kayrkeedba waa la dhaafayaa ruuxii ka toobadkeena nolosha laakiin ruuxii ku dhinta gaalnimo iyo shirki loo dhaafi maayo wixiise ka sokeeya waa taxta mashii'ati illaah waxaa la tilmaamay oo qabaa'ixda yahuudeed ka mid ah annahum yusakuuna anfusahum way isdahirayaanoo way is-ammaanayaan alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum bal illaahu yusakii man yashaa oo waa nimanka ammaan heerka ay ka gaadheen yidhi naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'u ilmo ilaahay baabaanu nahay abnaadiyay nimadii ilaahay iyo kuwuu jeclaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxay yidhaahdeen waxaa ka mid a qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kaana huudan aw nasaara jannada geliba maayo yahuudi iyo nasraani mooye cid kale waxyaabahay yidhaahdeen waxaa ka mid a wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda afartankii beri ama afartankii maalmood ee dibiga aannu caabudnay uunbaan naartana lagaga soo jarayaa kadib waxa weeyaan horaannu jannada ka gelaynaa intaa markana laga soo gooyo waxaasoo dhammi waa ammaan iyo taskiye aanay mudnayn oo naftooda ay siiyeen laakiin ilaah baa wax dahira oo wax taskiyeeye iyagu taskiye isuma hayaan walaa yudlamuuna fatiila waxaa ka mid a qabaa'ixda yahuudeed iyo nimanka ahlu kitaabka sanaa'icdii xumaa ay sameeyeen alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila iyadoo kitaabkii la siiyo xaqii ay garanayaan oo cilmi u leeyihiin ayaa haddana sixirka iyo waxa lagu xadgudbo oo shaydaan ugu horreeyo iyo kullu maa cubida min duuni illaah ayay rumaynayaan oy raacayaan iyagoo haddana xaqii garanayo og ulaa'ika aladiina lacanahum allah waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira waxaa lagu tilmaamay kuwaasi in la nacdalo naxariista laga dheereeyo oo laga durkiyey ruux la nacdalayna wax u hiiliyo inaanu helayn marnaba waxaa la tilmaamay qaarkood dee inay rumeeyeen qaarna ay beeniyeen oo aanay kulligood sinayn oo fa minhum man aamana bihi wa minhum man sadda canhu wa kafaa bijahannama saciira oo waxay la mid tahay dee aayaddii horeynu soo marray laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah ciqaabu alkaafiriina wa hawaabu almu'miniin gaalada cuquubad iyo cadaabka ay gelayaan iyo mu'miniintu jannada iyo wanaagga ay mudanayaan waana jamcan bayna tarkiibi wa tarhiib waxaa la kulminayaa cabsigelinta dadka la cabsigelinaayo ee cadaabka lagu cabsigelinayo si aanay rabbi u caasiin iyo rajogelinta mu'miniinta la rajogelinayo si aanay yacni waxa weeyaan dee uga quusan raxmadda rabbi oo dadku inay u dhexeeyaan bayna alkhawfi waalrajaa cabsi iyo rajo inay u dhexeeyaan oo dee laa nay'as walaa na'man bal nakhaafu wanarju ma quusanayno ismana dhiganayno laakiin waa cabsanaynaa waana rajaynaynaa narjuu raxmat allaahi wa nakhshaa cadaabah raxmadda rabbi waa rajaynaynaa cadaabkiisana waynu ka cabsoonaynaa taasina waxay ku suurto gelaysaa dee dembiga in layska ilaaliyo wanaagga iyo khayrkana la sameeyo ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuquu alcadaab ila aakhiriha waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar ila aakhiri alaaya kullamaa nadijat juluuduhum mar kastoo haraggooda waa dubkan sare iyo maqaarka sare u bislaado oo naartu ay baabi'iso maqaar cusub iyo jidh cusub baan u abuuraynaa si ay cadaabka si hor lagu dhandhamiyaan waxaa halkaa ka cad markasul ixsaas ama mandiqatul ixsaas halka dareemaha jidhku u yahay waa maqaarkan sare oo maqaarkan sare hadduu dhammaado oo la dhaafo dee dareenkii waa dhammaanayaa marka mar kastoo dubkan sare u dhammaado mid cusub baa loo abuurayaa si ay si hor leh u dhandhamiyaan cadaabka si joogto ah oo adiga arkay dee irbadda marka lagugu mudayo intaa maqaarka sare hore wuu boodayaa qofka kol hadday dubkan sare dhaaftay hoos u dhaadhacdo waxaa laga yaabaa wax badan inaan u dareemin marka juluudda waxaa loo cabbiray li'annahaa mantiqatul iilaam waa halka xanuunka iyo dareenku u yahay juluudda iyo maqaarka sare waana waxyaabaha maanta dadka cilmi baadhista sameeya ay ogaadeen laakiin dee kun iyo afar boqol oo sano ka hor qur'aanka rabbi markuu soo degayey ayaa la tilmaamay kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab oo waxaa maqaarkan sare kolba loogu bedelayaa waa halkii dareenkiiyo xanuunka si uu joogto u noqdoon marna looga jarin ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha aayaadkanna waxaa ku sugan wujuubu adaa'i alamaanaati ilaa ahliha wa cadamu tadiiciha inay waajib tahay ammaanaadka ehelkooda in loo gudo oon la dayicin ammaanaduna waxa weeyi sida hoostaba uu aysarku ku tacriifinayo wuxuu odhanayaa waalamaanaatu jamcu amaanatin wahiya maa yu'tamanu calayhi almar'u min qowlin aw camalin aw mataac amaanaad waa jamcu ammaano oo la jamciyey waana ruuxa waxa lagu aamino inuu ilaaliyo oo xilkeeda uu guto oo ama hadal ah oo sir lagu aaminay hadal haddii lagugu siraysto waa ammaano inaad cid kale u sheegtaana waa khiyaama ama camal oo camal iyo shaqo haddii lagu igmado wakhtigeeda inaad ilaalisood dar yeeshaa waa ammaano inaad ka gaabisood ku gaboodfashaana waa khiyaana aw mataac alaab haddii laguu dhiibto lagugu aamino dee inaad ilaalisaa waa ammaana inaad ku gaboodfasho ama aad dayacdaana dee waa khiyaana ammaanooyinkii waxaa ka mid a xilka guuda ummadda loo qabanayo oo madaxweyne ugu sarreeyo ilaa qofka ugu hooseeya maraatibta iyo sullamka habka maamulka loo kala sarreeyo min madaxweyne ilaa ka ugu hooseeya waa ammaana oo xil ummadda loo hayo waajibkuna in sidiisa loo guto weeyi aayaadkani waxay tilmaamayaan xuquuqu raaci waaraciya qofka madaxdee ummadda u talinaya xaq buu leeyahay in loo dhowraa ay waajib tahay ummadda la xukumaya ee loo talinayaana xaq bay leedahay ay waajib tahay madaxdu inay u dhowrto oo aanay ka dayicin xaqa lagu leeyahay xaakimku waa inuu ammaanadooda u ilaaliyo wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cadaaladna waa inuu ku kala xukumo cadaaladna halka laga helayaa waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin qawaaniinta basharku ay qorqortaan garsoor laga heli maayo waayo ilaahii abuurunbaa addoommada u garsoori kara cid kaloo u xaqsoori kartaa ma jirto alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu alkhabiir marka madaxda muslimiinta u talisa xuquuqda raciyadu ay ku leedahay ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah ammaanaday u dhiibteenna inay u ilaaliyaan cadaaladna ugu garsooraan cadaaladuna waa shariicada rabbi uu soo dejiyey inay ku kala xukumaan oo ay ku maamulaan madaxdiina xuquuqda ay leedahay waa in la maqlo oo loo dhega nuglaado oon laga hor iman oon ummaddu lagu kicin oo yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum muuminiintii ee alle iyo rasuulkiisa ateeca talada iyo amarka kuwa u saaxiibkae idinka idinka midana ateeca baa la yidhi minkum waa min almu'miniin oo qofka daacada iyo xurmada kugu lihi waa qofka muslimkee ku maamulaya minkum ayaa lagu qaydo ay min almu'miniin marka madaxweynihii mu'minka ahaa daacuu kugu leeyihi waxaanay culimmadu ku fasireen ulul amri minkum alculamaa'u waalumaraa culimmada iyo madaxda muslimiinta culimmadu waa umaraa oo waa ulul amri oo waayo arrinkii diintay ummadda u hayaan waa in lagaga dambeeyo diinta cid walba aanay iska faragelin madaxduna waa umaraa oo xilkii adduunyada iyo siyaasadday dadka u hayaan dee nin walba inuu taliyo maahae cidda talada loo dhiibto waa in looga dambeeyo oo aan waxa weeyaan lagu qabsan daacada ilaahay iyo daacada rasuulku sideeday u taagantahay iskeedu ay u madax bannaan tahay oo atiicu allaaha wa atiicu rasuula labadaba ficilka atiicu waa la soo celiyey waayo mid walba sideeday u taagantao u madax bannaan tahay oo gaarkeeda lagaaga rabaa inaad la timaadoy waajibkuugu tahay laakiin ulul amriga oo madaxdiiyo culimmada ah ficilka atiicuu lama soo celin ee wa ulil amri minkum unbaa la yidhi waxay culimmadu yidhaahdeen halkaa waxaa laga fahmayaa in daacada madaxda iyo culimmadu aanay mid iskeed u madax bannaan oo u taagan aanay u ahayn ayaa laga fahmayaa ficilka atiicuu soo celin la-aanta la soo celin waayey iyo daacadani inay tahay daacatun taabicatun lidaacati illaahi wa rasuulih waxay daba socotaa oy raacsan tahay uun daacada alleh iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxaa lagu addeecayaa madaxdiiyo culimmada fii taacati illaahi wa rasuulih ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulka ayaa lagaga dambaynayaa wixii waafaqsan hadday macsiyo iyo waxaan sax ahayn amraan falaa samca walaa taaca maqal iyo addeecidi ma jirta markaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innama ataacatu fi lmacruuf waxa daacadu ahaant ahaatay uun macnaha waxa la ysku addeecayo xagga madaxda iyo culimmadaba waa un wixii wanaagsan ee macruuf ah laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ruux makhluuqa lagu addeeci maayo macsiyada ilaaha khaaliqaa la caasiyayo oo waalidkaa oo kuugu xaq badan alle iyo rasuulkiisa inaad caasido ku addeeci mayse dee wanaag iyo macruuf unbaad ku addeeci marka taacatu lwullaad waa fii taacati illaahi wa rasuulih oo wixii macsiyo ah lagu addeeci maayo kadib rabbi waxa uu tilmaamay masaacima almunaafiqiina wa mawaaqifahum kuwa munaafiqiinta ah waxyaabahay ku handacoonayeen iyo mawaaqiftooda alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shaytaanu an yudillahum dalaalan baciida aayaadkaas iyo kuwa ka dambeeya waxaa laynoogu tilmaamay nimanka munaafiqiinta ah ee ku andacoonaya inay rumeeyeen iimaankoodu waa afka baarkiisa ah haddana u xukum tegaya daaquudka oo sida shaykhulislaam ibnulqayim calayhi raxmatullah uu ku qeexay ah kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin waxaa daaquud la yidhaahdaa wax kastoo addoonku sababkiisa uu ku xadgudbo oo shariicada uu kaga tallaabsado oo mid ilaahay sokadii la caabudo ama la raaco ama la adeeco ah waayo taaquud waa min atuqyaan waa wax alle wixii lagu xadgudbo ee xadka shareecada lagaga tallaabo sababtiisa shaydaan baana ugu horreeya oo ra'su tawaaqiid waxaanu ku rumoobayaa cid kasta oo dadku ay sababkiisa ku xadgudbaan oo xadgudub iyo xumaan dadka horseed ugu noqda oo ku hogaamiya marka munaafiqiintaas iyagoo afka baarkiisa iimaan ka sheeganaya ayay haddana dawaaqiidda iskula xukum tegayaan oo alle iyo rasuulkiisa iskula xukum iman maayaan haddii la yidhaahdo u kaalaya rasuulka iyo xukumka allana ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad arkaysaa iyagoo kaa sii jeedsanaya oo aan doonayn xukumka rabbi oo diidaya waxaa la tilmaamay xaalkoodu sida uu noqon doono marka ay musiibo iyo dhibaata ku dhacdo waxay galabsadeenna laga gooyo adduunyo iyo aakhiraba waxyaabahay ku andacoon doonaan waxaa ka mid a iyagoo dhaar maraya in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa wallaahi wax wanaajin iyo iswaafajin mooye wax kale maanaan doonayn oo marka lagu qabsado maxaad ugu xukum tagteen cidaan alle iyo rasuulkiisa ahayn ayay odhanayaan dadkuun baanu isku soo dhowaynanay wax wanaajiya un baanu lahayn laakiin halkaa waxa ka cad haddii camalku xumaado waxbaan wanaaji islahaa iyo niyo wanaag baan ku jiray oo niyadaydaa wanaagsanayd anniyatu alxasanatu laa tanfacuka maca fasaadi alcamal kol haddii camalkiiyo caqiidadu kaa xumaatayo waxaad samaynayso niyadaydaa hagaagsanayd waxba kuu tari mayso niyada hagaagsan camal hagaagsani waa inuu u markhaati furo oo camalkaagu hagaago ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa qalbigooda waxa ku jira alle inuu ogyaho oo munaafaqnimo ah isaga jeedsaa layidhi nebi maxamedow waanina waana xeel dheer waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan hawaabu aayiciina wa mansilatuhum waman yutic illaha walrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa walsaalixiina wa xasuna ulaa'ika rafiiqa dalika alfadlu min allah waxaa lagu khatimay wujuubu alxadar lilmu'miniin dadka mu'miniintii inay digtooni gaalada iyo cadowgooda ka qaataan inay waajib ku tahay oo aanay isdhigan yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fainfiruu hubaatin aw infiruu jamiica allah waxau ihi subxaanah wallaahu alla aclamu isagaa u ogaal badan biacdaa'ikum cadowyadiinna wa kafaa billaah ilaahay baa ku filan waliyaa mid arrinkiinna maamulo oo idinka gargaara dhibkooda wa kafaa billaah ilaahay baa idinku filan nasiiraa mid idin gargaara oo idin hiiliya kol hadduu ilaahay u ogaal badan yahay cadowgiinnu cidda uu yahay isagaa idinka kaafinaya oo dhibkooda idinka hiilinaya min aladiina kuwii waxaa ka mid ah haaduu yahuudoobay qowmun u soo qadar yuxarifuuna si looga sifeeyo qowmunta lasoo qadarayo oo min aladiina kuwii waxaa ka mid ah hadduu yahuudoobay qowmun qolo ayaa ka mid ah waayo nimanka waxaan samaynayey dee kuwooda culimmada ah ee aqoonta leh ayaa wax beddelayay oo diinta doorinayey kuwa loo jeeday la ceebaynaya waa kuwaas alla waxaa u ihi min aladiina kuwii waxaa ka mid ah hadduu yahuudoobay qawmun qolo ayaa ka mid ah qolada oo yuxarifuuna beddelaya alkalima hadalkii alle beddelaya oo can mawaadici meelihiisii munaasabka ah ka beddelaya oo ka doorinaya wayaquuluuna waxaanay odhanayaan iyagoo nebiga la hadlaya samicnaa ay samicnaa qowlag hadalkaaga nebi maxamedow waanu maqallay wa casaynaa ay wa casaynaa amrag arrinkaagana waa caasinay oo yeeli mayno wasmacna maqal ghayra musmacin xaal aad tahay mid wax la maqashiiyey hayrkii macnaha waxbaha maqlinana maqal waa habaar waa dhegabeel oo kale oo aysarkuba hoosta waa ka ku leh ismac maa taquul ay laa asmacaka allaah ilaahay wax kuma maqashiiye jalaalaynkuna waa ka soo qadaraya ghayra musmacin ay laa samicta na maqal waxbaha maqlin eh marka way habaarayaan calayhim lacaa'in ullah waxay odhanayaan wasmacna maqal ghayra musmacin xaal aad tahay mid aan wax la maqashiin macnaha waxbaha maqlin oo maqalkaba beel eh wax na maqal oo na dhegayso oo waraacinaa na sug ama na ilaali waxay sidaa odhanayaan layan ay laawiina xaale ay ku leexinayaan hadalka bialsinatihim carabadooda oo waxay uga jeedaan khayra musmacin iyo waraacinaadan ceeb iyo xumaan bay uga jeedaan oo khayra musmacintana habaar bay uga jeedaan raacinaana ceebayn iyo rucuuno ay ku caayaan bay u jeedaan watacnan ay wataaciniina iyo xaal ay yihiin kuwa duraya oo ceebaynaya fi diini diinta ceebaynaya ayaa ay sidaa ku odhanayaan allah waxau idhi walow annahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen samicnaa waanu ku maqallay nebi muxamedow hadalkaadna tidhi wa atacnaa waananu ku ateecnay waxaadna fartay halkay samicnaa wa casaynaa ka yidhaahdeen hadday intaa ka odhan lahaayeen samicnaa wa atacnaa wasmacna maqal hadday odhan lahaayeen oo macnaha khayra musmacinta ay ka reebi lahaayeen oo jalaaleynku wuxuu odhanayaa wasmac faqad oo khayra musmacinta ilan waxbaa taa ka hoos jire wasmac na maqaluun hadday odhan lahaayeen oo keliya oo khayra musmacinta aanay raacin lahayn oo wandurnaa noo kaadi oo nasug hadday odhan lahaayeen oo waraacinaa aanay odhan lahayn bedela raacina yacni wuxuu odhanayaa halkay raacinaa ka leeyihiin undurnaa hadday ka odhan lahaayeen marka maquulul qowlkii qaaluudu waa maxay samicnaa wa atacnaa wasmac wandurnaa intaasaa maquulkii ah walow annahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen samicnaa waanu ku maqlay nebi maxamedow oo wa atacnaa waa ku ateecnay ee wasmacna maqal oo wandurnaa noo kaadi oo na sug ama wandurnaa ay wandur ilaynaa na soo eeg oo min baabi alxadfi wal-iisaal markaa ilaadii baa meesha ka maqan yacnii wandur ilaynaa iyo wandurnaa oo bimacna intadirnaa labadaba waa lagu macneeyey na sug ama na soo eeg intaa hadday odhan lahaayeen hee lakaana waxau ahaan lahaa huwa qowlkaas yacnii inay sidaa yidhaahdeen wuxuu u ahaan lahaa khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga wa aquuma waana u toosnaan badnaan lahaa marka haddii laga laqbeeyo ama laga macneeyo afcalu tafdiil lakaana khayran lahum wa aqwama sidana uga khayr iyo toosnaan badnaan lahayn sidii hore wuxuu jamalku odhanayaa waa calaa xaddi ictiqaadihim iyagu siday isleeyihiin ilan waxay isleeyihiin khayr baad samaynaysaan khayrna kuma jiro waxay samaynayaan laakiin haddii sacmigooda looba raaco sidanaa uga khayr badnayd laakiin waxaa ka sii fiican in aslul ficil uun laga macneeyo oo macnaha la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi waayo jihada kale wax toosnaan iyo khayr ma yaallo marka lakaana waxau ahaan lahaa huwa qowlkaasi hadday sidaa yidhaahdaan khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga waa aqwama waana u toosnaan lahaa walaakin ha yeeshee lacanahumullah ilaahay baa nacdalay oo bikufrihim gaalnimadooda ayaa rabbi ku nacdalay oo falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa qaliilan minhum in yaroo ka mida mooyaane sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo in yaroo ka mida sida raggaa mooyaane cid kale ka rumayn maysa nimanka yahuudeed walidaalika iyagaa ugu islaamnimo yaraa nasaaradaa ka iimaaniyo islaamnimo badnayd kana qalbi nugul marka ilaa qaliilan minhum waa markaynu tafsiirkaa marro waxaa kaloo lagu fasiray falaa yuuminuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan qaliilan iimaan yar mooye oo isaga macnaha wujuuduhu wa cadamuhu cala asawaa iimaan yar oo waxyaabaha hawadooda waafaqda inay iska qaataan oon waxba u tarayn mooyaane oo qiladu waxay u timaadaa bimacna alcadam oo waxay ka dhigan tahay ay laa yuuminuuna aslan ma rumaynayaan wax yar mooyaane waa maba rumaynayaan unbay la mid tahay waayo iimaankoodu iimaan waxu taraya ma aha hadday waxyaabaha hawadooda waafaqa uun ka qaataan allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya waa nimankii ahlu kitaabkee dee towraad iyo injiil lagu soo rogay ee loo soo dejiyaa laleeyahay kuwii kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaa kii nasalna aanu soo dejina waa qur-aankee musadiqan xaaluu yahay qur-aanku mid rumaynaya limaa kii macakum la jirkiinna ahaaday oo u markhaati kacaya wixii towraad iyo injiil ku yaallay haddaba qur'aankaa towraad iyo injiilna rumaynaya idinkuna rumeeya min qabli an nadmisa intaanaan masixin ama baabi'in wujuuhan wejiya intaanaan masixin oonaan baabi'in oo dabeed fa naruddahaa dee haddaannu masaxno aannu u celinno wejiyada calaa adbaarihaa dabooyinkeeda macnaha xaggeeda dambe aannu u celinno oo wejigii qadaadka la geeyey qadaadkana lasoo hormariyo aw nalcanahum ama aanu nacdalla markaa kamaa lacannaa sidaannu u nacdallay asxaaba asabti sabtida asxaabteedii waa kuwii daayeerada dullaysan loo dooriyey wa kaana amrullaah waa faclun oo bimacna almafcuula waana ma'muuruhu wa maqdiyuhu wixii alla uu faray ee uu soo xukumay weeyi ee amarkiisa sharciga ma aha waayo amarka sharcigu waa baaqan karaa laakiin amarka qadarigu ma baaqdo oo laabudda inuu dhaco ma baaqanayo wa kaana amrullaahi ay ma'muuruhu ilaahay wuxuu faray ee uu soo xukumayna wuxuu ahaaday mafcuulaa mid la samaynayo oon marnaba baaqanayn waayo amarka qadarigu ma baaqda ilaahay wuxuu qadaruu xukumaa laakiin amarka sharcigae ilaahay addoommadiisa amrayo waana la samayn karaa waanu baaqan karaa oo dee fa minkum kaafirun wa minkum mu'min dadku may wada rumayn markana damsigu waa kaynu hore u tilmaannay oo wejigii in la masaxo oo indhaha iyo sanka iyo afka iyo xiribaha iyo sunnayaasha wixiiba inta la malaasoo laysku simo in wejigiiiyo qadaadkii ay isku mid noqdaan oo sida wejigu u sim yacni waxaan u jeedaa qadaadka dambe dee jidh sidaa u siman halka uu ka yahoon gotaan iyo meel xubin ku taalla toona aan lahayn wejigiina wax malaasan oo sidaa u siman intaanaan ka dhigin weeyi ama aanaan xagga dambe u celin oo wejigiiyo qadaadka aanaan isweydaarin ama aanaan u nacdalin sidaannu kuwii maalintii sabtida xadgudbe aannu u nacdallay oo abuurkoodaba aanaan u beddelin oo macnaha waxaa loogu goodiyayaa wejiga uun in laga baabi'iyo la tirtiro la masaxo oo xubnaha iyo calaamaadkii wejiga lagu yaqaanay laga tiro iyo abuurkoodaba in la beddelo dee sidii asxaabu sabtiga labadaba waa loogu goodiyayaa allah waxau uhi in allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in loo shariik yeelo oo lala wadaajiyo bihi ay bicibaadati ilaahay cibaadadiisa cid kale in lala wadaajiyo ma dhaafa rabbi wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalik ishraagga iyo shirkigaa wixii ka sokeeya alla wuu dhaafaa liman yashaau cidda uu doono ayaa alla u dhaafaa waman axadka yushrik ku lamaaneeya alle billaahi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa cid kale qofka la wadaajiya faqad iftaraa alla ilaahi wuxuu abuurtay kaasi ihmaa dembi dembiga oo cadiimaa weyn alla waxau idhi alam tara alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ama cilmigeedu aanu ku soo gaadhin ila aladiina kuwa yusakuuna ammaanaya anfusahum nafahooda ammaanaya bal kaba soo guurtaase allaahu alleh ayaa yusakii ammaano oo tahira man yashaau cid ou doono walaa yudlamuuna lana dulmin maayo fatiilaa laftimireedda xuubka yar ee laftimireedda jeexeeda ku dhararanee ku sugan xuubkaa laftimireedda in leeg waxa weeyaan la dulmin maayo wax kasii yarna hadalkiisaba daah undur bal agnebi allow kayfa yaftaruuna siday ugu abuuranayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta wa kafaa waxa ku filan bihi ay biliftiraa been abuuradkaasaa ugu filan ismaa dembi ahaan iftiraagaasaa ugu filan dembiga oo mubiinaa cad alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow iyo ruux kastoo mukhaadabowba ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabkii ka mid a waa towraad iyo injiil kuwii lagu soo dejiyey yuuminuuna xaal ay rumaynayaan biljibti sixirka iyo wataaquuti taaquudka ay rumaynayaan oo yaquuluuna ay odhanayaan liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay hawlaa'i kuwaasi gaalada waa mushrikulcarabe ayaa ahdaa kaanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiila wadda ahaan oo nimankii mushrikiintii carbeed ee sanam caabudka ahaa markay yahuud ku yidhaahdeen idinkaa ahlu kitaab ebel moxamed iyo asxaabtiisa ka warrama diin bay noo sheeganayaane ayay ku yidhaahdeen iyagoo garanaya nebi moxamed iyo asxaabtiisu xaq inay ku taagan yihiin haddana sanam caabudkii bay ku yidhaahdeen idinkaa ka toosan maxamed idinkaa ka hagaagsan laamtuna ama waa laamu tabliiq ama waa laamulcilla oo ama wa yaquuluuna waxay odhanayaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku odhanayaan haddii laamu tabliiqa laga dhigo ama laamulcilla oo liladiina kafaruu liajli aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dartood bay u odhanayaan haa-ulaa'i kuwani waa mushrikiintii carbeede ahdaa iyagaa ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilaa xagga wadda ahaan alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii lacanahum ullah ilaahay u nacdalee naxariisiisa ka dheereeyey waman axadka yalcan illaah ilaahay u nacdalana falan tajida u heli maysid lahu axadka nasiiraa waxu heeliya am lahum bal kaba kaalay taase alahum ma waxa u sugnaaday nimanka nasiibun ma qayb baa uga sugnaatay min almulki boqortinimada iyo mulkiga alla uu leeyahay ma qayb bay ku leeyihiin faidan haddaa hadday wax ku leeyihiin laa yu'tuuna annaasa dadka ka siin maayaan naqiiraa laftimireedda daloolkeeda wax leeg dadka ka siin maayaan oo naqiirkuna waa laftimireedda daloolka dhabarkeeda ku yaalleed muddo irbadin lagu dalooliyey waa naqiir marka fa'idan hadday mulkiga alle wax ku leeyihiin kuma laha eh hadday wax ku lahaan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka ka siin maayaan naqiiraa laftimireedda daloolkeeda wax leeg cid ka siin maayaan am yaxsuduuna annaas bal kaba kaalay taase ayaxsuduuna annaasa dadka ma waxay ku xastayaan oy u diidayaan calaa maa aataahum allah ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi deeqdiisa iyo nicmadiisa faqad aataynaa dhab ahaan waxaanu u siinay aala ibraahim ree ibraahim alkitaaba kitaabkii ay jinsa alkitaabo kutubtii oo dhan ku dhacaya yacni towraad iyo injiil iyo zabuurba kutubtii samaawiga ahayd ayaanu ibraahiim iyo ciddii ka tafiirantay yacni duriyaddiisii ambiyada ahaydba kutubtii ayaanu siinay iyo walxikma nebinimada ayaanu siinay wa aataynaahum waxaanu siinay ibraahim aalkiisii mulka boqortooye iyo mulki mulkiga oo cadiimaa weyn oo sulaymaan iyo aabbihii daawuud oo dee waxa weeyaan min aali ibraahiim ah ayaa waxa weeyaan nebinimada boqortooyaa loogu daray oo ambiyo boqorra ah ayay ahaayeen oo mulki iyo nebinimaba la ysugu daray alla waxaa uhi fa minhum ahlukitaabkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid a aamana rumeeyey bihi nebi moxamed wa minhum waxaa ka mid a ahlukitaabka man mid baa ka mid a saddaka jeedsaday canhu isaga wa kafaa bijahannama jahannama ayaana ugu filan cidda nebi moxamed ka jeedsatay saciiraa mid olol badan ama xaal ay tahay mid olol badan saciiri wa kafaa bijahannama jahannamo ayaa ugu filan meel lagu cadaabo saciiran xaal ay tahay mid olol iyo holac badan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatinaa aayaadkay ka gaaloobay sawfa nusliihim waxaanu gelin doonnaa naaran naar holcaysa ayaanu gelin doonnaa kullamaa nadijad mar kastoo ay bislaato juluuduhum hargahooda iyo maqaarkooda sare baddelnaahum waxaanu ugu beddelaynaa juluudan jidh ama harag hayrahaa kii hore aan ahayn liyaduuqu alcadaaba si ay cadaabka u dhandhamiyaan waayo ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiiza mid adag oo awood badan xakiima oo xukum iyo xikmad baleh waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati camallada wanaagsanna sameeyey sanudkhiluhum waxaanu gelin doonnaa jannaatin jannooyin tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalaayin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood lahum fiihaa lahum waxa ugu sugan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda aswaajun haween haweenka oo mutaharatun la tahiray oo wixii haweenka adduunye lagu yaqaanay ee ama dabeecad xumo ama caado iyo nifaas ama marad iyo xanuun wax alla wixii haween adduunyo dhib lagu yaqaanay waa laga dhowro waa laga nadiifiyey wanudkhilhum waxaananu gelin doonaa dillan hadh hadhka oo daliila hadhaca oo macnaha hadh badan oo qabow ayaanu gelin doonaa oo daliilku waa hadh aan cadeed soo baxdaa dee baabi'inayn oo laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira allah waxaa udhi in allaha alleh yaamurukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu lamaanaati ammaanooyinka inaad u guddaan ilaa ahlihaa ehelkeeda wa idaa xakamtum ay wa idaa aaradtum an taxkumuu markaad doontaan inaad kala xukuntaan bayna annaas waayo xakamtum waa maadi idaana waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan marka waa in mudaaric lagu awilo ilan hadduu xukumkii dhaco dee cadaaladiba tagtay laakiin waa markaad doontaan inaad xukuntaan weli se aydaan xukumin oo waxaa la yidhaha idaa iyo id way iska soo horjeedaanoo idna waa darfun limaa madaa min azamaan wax tegay bay daraf u tahay idaana wax soo socda marka waidaa xakamtum ay waidaa aradtum an taxkumuu markaad doontaan inaad kala xukuntaan bayna annaasi dadka dhexdooda inaad kala xukuntaan markaad doontaanna alla wuxuu idin amrayaa an taxkumuu oo an taxkumuudu maxay ku cadfantay dee ya'murukumtii oo macnuhu waxa uu ka dhigan yahay ay waya'murukum idaa aradtum an taxkumuu bayna annaasi an taxkumuu waxaa kaloo alla idin amrayaa markaad doontaan dadka inaad kala xukuntaan an taxkumuu inaad ku kala xukuntaan baa alla idin amrayaa bilcadli cadaalad inaad ku kala xukuntaan waayo ina allaha alleh nicmaa nicmo miimkeedii iyo maa oo nakiro mawsuufa ayaa la ysku idqaamay oo la ysdhex geliyey macnuhuna waxa uu noqonayaa ina allaha alleh nicmaa ay nicma maa shay baa wanaagsanaaday shayga oo yacidukum uu idinku waaninayo bihi shayga marka maadu waa nakiro mawsuufa ama waa macrifo mawsuulo ahoo nicma maa ay ladii kiibaa wanaagsanaaday kaasoo yacidukum uu idinku waaninayo bihi ladiiga waayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday samiicaa kii maqal badan basiiraa ee u arag badan wax walba yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow atiicu allaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca wa ulil amri arrinka kuwa u saaxiibka ah ee minkum idinka idinka midana ateeca waa culimmada iyo madaxda eh fa in tanaasactum haddaba haddii aad ku doodaan oo isku khilaaftaan fii shay-in shay waa nakiratun fii siyaaqi shardi tufiidu alcumuum wuxuun haddaa isku qabataan wuxuu doona ha noqdo fa in tanaasactum haddii aad ku doodaan oo isku qabataan fii shay-in shay uun haddaa isku qabataan oo ku doodaan farudduuhu shaygaa u celiya ilallaahi ilaahay xaggiisa u celiya ay ilaa kitaabih kitaabka alleh u celiya waarasuuli rasuulka xaggiisa u celiya markuu noolaa isaga laftiisa iskula taga markuu dhintayna ilaa sunnati sunnadiisii u celiya waa in kuntum haddii aad ahaateen tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe daalik ay raddu daalika waxaad u celisaa raddiga laga fahmayo rudduuda oo daalika ay raddu ila allaahi waarasuul celinta alla iyo rasuulkiisa loo celinayo ayaa khayrun idin khayr badan oo waaxsanu wanaag badan ta'wiilaa xagga cidhibta dambe iyo ma'aalka dambe alam taray alam taclam iyaanad ogay nebi allow ila aladiina kuwa yascumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unsile lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga iyo wamaa kii unsile la soo dejiyey min qablika adiga hortaa ee towraad iyo injiiliyo yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay iskula xukun tagaan ila ataaquuti daaquud inay iskula tagaan uu kala xukumana doonaya waa waxaan isqabanay waanu rumaynay iyo dawaaqiid baanu iskula tegaynaa wal xaal bay sidaa doonayaan qad umiruu la amray an yakfuruu inay ka gaaloobaan bihi ay bitaaquud daaquudka inay ka gaaloobaan la amray wa yuriidu shaydaanu shaydaanna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu halleeyo dalaalan hallayn hallaynta oo baciidaa fog dalaalanna waa ismu master o ilan ficilka waxa weeyaan xuruuftiisii baan ku dhammayn oo masterku wuxuu noqon lahaa an yudilahum idlaalan laakiin dalaalan waa ismu master waa sida actaa cataa'an ictaa'an weeyaan master wa idaa qiila marka lagu yidhahdo lahum iyaga tacaalow ukaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiye xaggiisa iyo wa ila arasuuli rasuulka xaggiisa ukaalaya marka lagu yidhaahdo ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo yasuduuna kaa jeedsanaya canka adiga xaggaaga nebi maxamedow suduuda jeedsi kaa jeedsanaya fa kayfa idaa asaabathum ay fa kayfa xaaluhum oo xaalkoodu siduu noqonayaa idaa asaabadhum markay haleesho musiibatun musiiba oo dhibaato ku dhacdo bimaa qadamat bisababi maa shay sababkiina ay dhibaata ugu dhacdo kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu suma jaa-uu ka dabeed ay ku yimaadaan yaxlifuuna billaah iyagoo ilaahay ku dhaaranaya oo dhaar ku maraya iyagoo kule in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin ilaa ixsaanan wanaajin mooye wax kaleba maanaan doonin iyo wa tawfiiqaa iswaafajin oo macnaha waxaannu cidaan alla ahayn iskula tagnayba wax wanaajin iyo dadka isku soo dhoweeya oo isku soo riixriixa uun baannu lahayn alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa yaclamu allaahu alla uu og yahay maa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa ku sugan ee nifaaqa iyo gaalnimada ah ee fa acrid isaga jeedsa nebi maxamedow canhum xaggooda waxba tallaabaha ka qaadin oo ha ciqaabine iska cafiyo isaga jeedso oo wacidhum waani oo waqul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim fii sha'ni anfusihim arrinka nafahooda waxaad kaga tidhaahdaa ood uga sheegtaa qowlaa hadal hadalka oo baliiqa xeel dheer wamaa arsalnaa maanaan dirin baa alla widhi min rasuulin rasuulna umaanaan dirin ilaa liyutaaca rasuulna umaanaan soo dirin ilaa liyutaaca in la adeeco darteed mooyaane oo biidni illaah ilaahay idankiisa lagu adeeco waa biidni illaahi sharci waayo rususha dee qaarkoodna way dadka qaarna way adeecayaan qaarna ma adeecayaanoo waa caasiyayaan hadduu idan qadari ahaana waxa ka dhalan lahayd kulli in la wada adeeco ilan qadarkuma baaqdo marka waa biidni illaahi sharci lilqadari waayo daacadii dadka lagama wada helayo oo barh badan bay ka baaqanaysaa inta badanba wamaa arsalnaa min rasuul rasuul umaanaan soo dirin ilaa liyutaaca in la adeeco darteed mooye wax kale umaanaan soo dirin biidni illaah ay biidni illaahi asharci idanka ilaahay ee sharciga iyo amarka alla uu bixiyey darteed in lagu adeeco mooyaane wax kaleba umaanaan soo dirin walow annahum haddii iyagu id dalamuu mid wakhtigii dalamuu ay dulmiyeen anfusahum nafahooda ay dulmiyeen ee ilaahay cidaan hayna iskula tegeen ee ay dembaabeen hadday jaa-uuka ku iman lahaayeen nebi maxamedow oo faistakfaruu llaaha ilaahay ay ka dembi dhaaf delbi lahaayeen oo wastakfara lahum arasuulu rasuulkuna uu dembi dhaaf delbi lahaa lawajaduu llaaha ilaahay waxay ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan kaasoo raxiiman addoommadiisa u naxariista falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi maxamedow laa yu'minuuna rumayn maayaan laadani haddii naafiye laga dhigo wuxuu noqonayaa maya arrinku siday moodayaan ma aha laakiin waxaa fiican laada inaan naafiye laga dhiginoo tawkiid laga dhigo oo qasamkay akidasa uun la yidhaahdo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi maxamedow laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukun yimaadaan adiga fii maa shajara wixii ka muruga baynahum dhexdoodii ay kala saari waayaan oo jalaaleynku wuxuu odhanayaa ikhtalata jamalkuna wuxuu odhanayaa wa minhu shajaru litadaakhuli aqsaanihi bacdiha fii bacdin geedahaba waxaa geeda loo yidhi waa laamaha isdhexgelaya marka arrinku markuu murgo ayaa shajara la ydhaa oo shajarkuna saasaa geedka loogu tilmaamay markaa rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukun yimaadaan nebi maxamedow fii maa shajara waxa murgo ee isdhex gala baynahum dhexdoodii ay kala saari waayaan suma laa yajiduu dabeed aanay helin fii anfusihim nafahooda aanay ka helin xaraja wax cidhiidhiya mimaa qadayta wixii aad ku xukuntay oo wayusallimuu ay hoggaansamaan tasliimaa hoggaansan markaa macnaha iimaan waxaa lagu xidhay saddexdaa shardi ruuxa in laga helo kow xukumka iyo garsoorka inuu u doonto ilaahay diintiisa waa kitaabkiiyo sunnada laba wixii uga soo baxa inuu ku qanco oo aan u jeedjeedsan saddex inuu hoggaansamo oo uu fuliyo oo waxa weeyaan wixii soo baxay uu ku dhaqmo ku toosnaado nafyiganna culimmadu waxay yidhaahdeen ama waa nafyu aslil iimaan ama waa nafyu kamaali liimaan oo hadduu qofku xukumka ilaahayba diiduu dafiro oo uu yidhaha xukum ilaahayba ma jira annaku xeerbeegtidaa iyo qawaaniintaa dadku qorteen baanu ku kala baxaynaa waa nafyu aslil iimaan waana kufri akbar waa gaalnimo wey oo iimaan xeradiisi waa ka baxay hadduu ictiqaadiyo istiwaa'a xukmillaahi wa xukmi ghayrih way ii siman yihiin labaduba ama shareecadaasaan u tegayaa ama qawaaniintaan iskula teganaa labaduba waa siman yihiin waa gaalnimo weyn hadduu ictiqaadiyo jawaasu taxaakum ilaa gayri illaah inay u bannaan tahay kitaabka alleh iyo shariicaduu rabbi soo dejiyo waxaan ahayn in loo xukun tegi karo bannaanaanshaheeda inuu ictiqaadiyo haba yidhaahda qur-aankaa ka fadli badane waa gaalnimada weyn ha yaraato waxa uu xukun tegayaa ama ha badato hal qadiyad ha noqoto ama boqol qadiyadood ha noqoto waa gaalnimo weyn laakiin isagoo ictiqaadsan xukunkii ilaahay inuu xaq yahay garanaya waxaan alle soo dejin in laysku xukumaa inay baadil tahay dee khawfan aw damacan cabsi ama damac adduunye hadduu u geeyo waa min kabaa'iri dunuub laakiin ku gaaloobi maayo taa lafteedu ma fududo oo ruuxu kabaa'irta hadduu ku dhaco dee cadaab iyo cuquubo ayuu halisu yahay haddaan ilaahay u dul qaadan dee naarta lagaga soo jaraya markaa ruuxa xukumka ilaahay ka tagaa wuxuu yacni wuxuu dhex wareegayaa ama uu u dhexeeyaa uun bayna alkufri alakbari waalasqar midna meel lagu degdega maaha kii weynaa iyo kii yaraa labaduba waa gaalnimo laakiin midna waa kabaa'irta oo xerada kaga bixi maayo ilan waa sifa min sifaati alkufrie midna waa tii xerada lagaga baxayo dee khaalid mukhallad fi naar buu noqonayaa marka calaa kullin tafsiirka ahlu sunnaha ee saxdii waxa weeyi in ictiqaadka lagu xidho kufriga akbarka ah laakiin ruuxii isagoo dee aan ictiqaadin oo xukumkii ilaahay aan dafirin oo ogol haddii adduunyo iyo cabsii ku xambaarta inuu baydho dee waa kabaa'ir laakiin kufri akbar ma aha markaa marka uu kufriga akbarka yahay laa yu'minuuna waa nafyu asli liimaan iimaanba waa loo diidaya marka uu kufri asqara yahayna waa nafyu kamaali liimaan iimaanka dhammaystirankiisii baa loo diidayaa oo iimaankiisii waa kala dhinmo waa dhaawacmay oo dhammays ma aha ilan kabaa'ir buu gale alla waxau idhi walow annaa katabnaa calayhim walow annaa haddii annaku katabnaa aan ku faral yeeli lahayn calayhim korkooda oo aanu ku qori lahayn an iqtuluu antu waa tafsiiriyo oo waa bimacnaa ay oo maktuubu calayhigii wixii lagu qoray tafsiirkiisu waa uqtuluuda iyo ukhrujuuda antu waa sidaas allah waxau idhi walow annaa haddii annaku katabnaa aanu ku qori lahayn ama ku faral yeeli lahayn calayhim korkooda waa sidii nimankii reer banu israa'iil de ee lagu yidhi waxa weeyaan faqtuluu anfusakum nafihiinna laaya towbadooda laga dhigay sidaasoo kalena kuwan haddii lagu faral yeeli lahaa an iqtuluu ay iqtuluu dila anfusakum nafihiinna dila oo idinku isdila ama barhkiinba barhka kale ha laayo taa haddii lagu faral yeeli lahaa aw ikhrujuu ama baxa min diyaarikum guryihiinna ka baxa oo baradiinna ka barabaxa haddii lagu faral yeeli lahaa maa facaluuhu arrinkaa may sameeyeen yacni damiirku wuxuu noqonayaa maktuubu calayhiga waxa lagu qoray ee lagu faral yeelay may sameeyeen ilaa qaliilun in yar mooyaan oo minhum iyaga ka mid ah walow annahum haddii iyagu facaluu ay samayn lahaayeen maa yuucaduuna waxa lagu waaninayo bihi maaga lagu waaninayo lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa ficilka inay sameeyaan wixii la faray wuxuu ahaan lahaa khayran mid u khayr badan lahum iyaga oo wa ashadda u daraan iyo adayg badan tahbiitan xagga sugidda iimaankooda la sugayo sidaasaa iimaankoodana u sugid badnaan lahayd aayahooga dambe iyo aakhiradoodana u khayr badnaan lahayd wixii la faray inay yeelaan wa idan haddaa kolkaa yacnii wakhtigaa hadday samayn lahaayeen wixii la faray la aataynaahum waxaanu siin lahayn min ladunnaa agteeda waxaanu ka siin lahayn ajraa abaal abaalka oo cadiimaa weyn walahadaynaahum waxaananu ku hanuunin lahayn siraatan jid jidka oo mustaqiimaa toosan waman axadka yutic illaaha ilaahay ateeca iyo warasuula rasuulka ateeca fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jidhkooday ahaadeen ancama allaahu alla uu nicmeeyey calayhim korkooda oo min annabiyiina nebiyada ah mintan tabciidiyaha ka dhigin waayo macno faasidaa ka dhalanoo min annebiyiina nebiyada ka mida haddaad tidhaa dee bacdu nebiyiina uunbaa muncamu calayhi noqonoo qaar baad ka saaraysaa macnuhuna sidaa ma aha ee kuwa loo nicmeeyeyba waxa lagu bayaaminaya lagu caddaynayaa kuwan ah waxba laga soo reebi maaye marka mintu waa bayaaniyo markaa fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooda iyo macooday ahaadeen ancamallaahu alla u nicmeeyey calayhim korkooda oo min annebiyiina nebiyada ah iyo wasidiiqiina kuwa rumaynta badan macooda ah iyo washuhadaa'i kuwa ilaahay dartii u shahiidee u dhintay iyo wasaalixiina kuwa wanaagsan ah waxasuna waxa wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaasaa wanaagsanaaday rafiiqa min jihati rafiiq xagga cid lala saaxiibo alla ilaahay kuwaasaa ugu wanaagsanaaday rafiiqan markaa tamyiis ka dhigto ama xaaleeba oo rafiiqan ay rufaqaa'a xaal ay yihiin kuwa lala saaxiibo lala rafiiqo allaileh kuwaasaa wanaagsanaaday alla waxaa uhi daalika arrinkaa la soo xusay madkuurka oo ah in la ahaado maca haaulaa'i kuwaa macooda in la ahaadaa alfadlu waa deeqdii waa galladii taasoo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo daalika iyo alfadlu khabar mubtadiya khabar baynu isaga dhignay jumladuna markay macrifatu tarafayn tahay waxay faa'iidaysaa xasri ila ismu ishaaraha iyo kan almuxallaa bial labadiiba waa macrifo marka ka'annamaa gallad laysu galo iyo abaal iyo fadli laysugu deeqaba waaba kan uunoo ku kala ma jiro waa weynidiisa la tilmaamaya allah waxau idhi daalika kaa oo kuwaa macooda in la noqda ihi alfadlu waa deeqdii iyo galladii min allaah ilaahay xaggiisa xaal ay deeqdaasi ka ahaatay oo wax yacni camal iyo tacab lagu mudan kara ma ahae tafadala allaahu bihi calayhim ilaah baa ku galladaystay oo waa deeq alleh wa kafaa billaah ilaahay baana ku filan caliimaa mid ogaal badan oo wax walba og abaalkay mutaysteenna marinaya aayaddan waxay ku soo degtay saxaabada qaarkood ayaa waxay nebiga ku yidhahdeen yaa rasuul allah aad iyo aad baannu kuu jecelahay waxaannu ka baqanaynaa jannada marka la galo maadaama dee nebiyadu maqaam sare ay leeyihiin inaannu kuba arki weyno markaasay soo degtay waman yutic illaaha waalrasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim aayaddanna waxay qeexaysaa oy fasiraysaa aayaddii suuratu alfaatixa ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayh ilaahow kuwaad u nicmaysay jidkooga nagu hagaaji kuwii loo nicmeeyey muncamu calayhigu waa kuwan oo nebiyadaa ugu sarreeya sidiiqiintaa ku xigta shuhaadada iyo saalixiinta xadiid kale nebigu dee waa kii lahaa markii la weydiiyey almaru yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim almaru maca man axabba marka waa gallad iyo deeq alleh cidaad jeclaata adoon la camal ahayn maqaamkooda iyo macooda in lagaa dhigo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow khuduu qaata xidirakum digtoonidiinna qaata taxadara oo digtoonaada marka dagaal iyo jihaad loo diyaar garoobayo oo fanfiruu baxa oo jihaadkii u baxa subaatin xaala atiin koox koox aw infiruu ama baxa jamiican xaala atiin kuwa wada jiro oo wada socda yacnii idinkoo koox kooxa ama wada jiro oo hal mar wada socdaba jihaadka u baxa wa inna minkum waxaa idinka idinka mid a laman mid kaasoo layubati'anna jihaadka ka hadhaya ama dadka ka reebaya layata'ahar ama la yu'akhir isagaa dib dhacaya ama dadkuu ka reebaya waa munaafiqiintii jalaaludiin asuyuuti jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa jacalahu minhum min xaysu daahir ilaan waxaa la yidhi wa inna minkum waana munaafiqiinta ama jihaadka ka hadhaya ama dadka tashuush intay ku furaan ka reebaya ee doonaya dadku inaanay bixin marka iyagoo munaafiqiina waxaa loo yidhi wa inna minkum daahirkay idinkaga mid yihiin baatinka hoose haba idinka duwanaadaane marka jacalahu minhum min xaysu daahir ayuu jalaaleyn ku odhanaya alla waxau idhi wa inna minkum waxa idinka mid ah waa kuwa munaafiqiinta ah sidii cabdilaahi bnu ubay ibnu saluulba saddexda boqolee nin maalintii uxud u dhexda ugala noqday oo kale wa inna minkum waxa idinka mid ah laman mid baa idinka mid ah layubati'anna lawallaahiya yubati'anna ka hadhaya oo ka hadhaya jihaadka ama ka reebaya oo dadka ka hadhsiinaya oo ka reebaya jihaadka fain asaabatkum haddaba hadday idin haleesho haddaad mu'miniintii tihiin musiibatun dhibaato hadday idinku dhacdo oo de hasiimo laydinka adkaado ama laydin laayo qaala waxau odhanayaa kaasi waa munaafiqiie qad ancama allaahu ilaahay waa ii nicmeeyey calaya aniga id wakhti lam akun aanan ahayn macahum la jirkooda shahiida mid goobjoogoo xaadira marka ay muslimiintii dhibaata ku dhacdo wuxuu odhanayaa allah ilahe ilaahay waa ii nicmeeye kol haddaanan la joogin oon dhibkaasi ugu dhicin waa marka musiiba muslimiinta ku dhacdo walain asaabakum hadduu idin haleelo muslimiintii ee fadlun deeqiya nicmo oo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay hadday idin heshana layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa kaan lam takun sidii waxaanay ahaanin oo kale baynakum idinkiiyo wa baynahu isaga dhexdiinna mawaddatun jacaylba sidii waxaan u ahaanin wuxuu odhanayaa yaa laytanii alla shallaytadaydee kuntu macahum miyaan ahaaduun la socdo hadda layaquulanna maquululqowlku waa yaa laytanii kuntu macahum maaha kaan lam takunta waxa uu odhanayaa waxa weeye alla miyaan la joogo aan helo waxay heleene markaa layaquulanna maquululqowlkeedii mee waa yaa laytanii inta ka damb iyo inta ka dambaysa laakiin kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddatun waa jumlatun muctarida bayna alqowli wa maquulih qowlka iyo maquulkiisay soo kala dhex gashay oo macnaha waxaa lagu caddaynayaa sidii waxaanay weligoodba xidhiidhin oon kalgacal ka dhaxayn ayuu odhanayaa alla miyaan la socda aan wuxuu ay heleen hele saasuu odhanayaa jamalku futuuxaadka wuxuu ka odhanayaa halkan fadliga allaa loo tiiriyo wala in asaabakum fadlun min allaah musiibada se looma tiirinoo fa in asaabatkum musiibatun wuxuu odhanayaa markaa wala in asaabakum fadlun min allaah nisbatu isaabati alfadli ilaa jaanibi illaahi tacaala duuna isaabati almusiiba min alcaadaati ashariifati atansiiliya kama fii qowlihi tacaala waidaa maridtu fahuwa yashfiin wuxuu yidhi in deeqda iyo fadliga xagga rabbi loo aaneeyo loo tiiriyo min allaah la yidhaahdo musiibadana aan loo tiirin ilayn min allaahi lama odhan iyada eh waa caadaadka wanaagsan ee qur-aanku ku soo degay oo ah wixii xun xagga rabbi inaan loo tiirin wixii wanaagsanna loo tiiriyo iyadoo laga edebsanayo ilaahay waxun in loo tiiriyo isagoo labadaba qadaray ayaa haddana edabtu tahay waxa wanaagsanna xaggiisa in loo tiiriyo waxa xunna xagga shaydaanka in loo tiiriyo in xaggiisa loo nisbay walain asaabakum hadduu idin haleelo fadlun deeqoo min allah ilaahay xaggiisa ka haadi layaquulanna wuxuu odhanayaa kaan lam takun sidii waxaanay ahaanin baynakum idinkiiyo wa baynahu isaga dhexdiinnaba mawaddatun jacaylba sidii waxaanu idiin dhexayn oo kale ayaa wuxuu odhanayaa maxay yaa laytanii alla shalaytadayde kuntum iyaan ahaado macahum iyaga la jirkooda miyaan ahaado oo fa afuusa markaa aan liibaane fawsan liibaan oo cadiimaa weyn oo qaniimaday soo qaateen iyo guushay gaadheen aan la qaybsade alla miyaan raaca maxaa iga reebay ayuu ku calaacalayaa wallahu aclam